barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaali tobanka labaiy labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska afrika
waa isniin bisha januari waa shan iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya anigoo ah ismaaciil xuseen farjar iyo jamaal axmed cismaan
qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah qaybaha kala duwan ee saylicda hibeer badane bayruusu laga taagay beer badane balmuuqii balmuuqi waxaa ibaleeyey mooyaane waraysi aan la yeelannay mid ka mid ah hablo ganacsiyo kala duwan ka hirgeliyey magaalada laascaanood anuu waxaan ka ganacsannaa bilcinta guriga sida roogaga gogasha ubaxaanta fadhiyada dhammaan waxyaalaha lagu qurxiyo gurihii oo dhan baa gadnaa dhinacii sugaanta ayaan ka marnayn toddobaadkan waxaan dhegaystayaasha u haynaa
sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta uu socdo barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
ciidamada syriya ayaa dib u qabsaday magaalada rabiiciya axaddii shalay iyagoo sii wada guulaha ay ka gaarayaan mucaaradka dhinaca gobolka waqooyi galbeed ee latakiya rabiiciya ayaa toban kilomitir u jirta dhinaca koonfureed xadka turkiga waxaana ay ka mid tahay dhowr meelood oo ay ciidamadu la wareegayeen maalmahan wasaaradda arrimaha gudaha ee jarmarka ayaa sheegtay inay qaadanayso ilaa laba kun oo qaxooti ah maalintii hase ahaatee waxa haatan ay sheegeen in ay u diidaan inay dalkooda soo galaan ilaa laba boqol oo kale oo magangelyo raadis ah booliska federaalka ayaa sheegay in tiradan ay u diidaan maalintii ee gaadhaysa ilaa labada boqol oo qof ay bishii oktoobar oo dhan ay ahaayeen dadka loo diiday inay dalka jarmalka soo galaan ee magangelyo raadiska ahaa ilaa afar boqol oo qof oo keliya
duur wanaagsan dhegaystayaal mar kale soomaalidu waxay leedahay ciyaar dhaqanno kala gedisan waxaana laga yaabaa deegaan walba inuu leeyahay ciyaaro dhaqameedyo caan ku yahay hase yeeshee waxaa jira qaar aad looga yaqaan dhulka ay soomaalidu degto sida ciyaaraha loo yaqaano saylicda haddaba dhegaystayaal ku soo dhowaada qayb labaad oo ka mid ah waraysi uu wariyaha v o a ee boorama haashim sheekh cumar good uu la yeeshay xildhibaan subeex madar xoosh oo ka mid ah golaha guurtida somalilan oo arrimahani ka hadlaya zaylac adare jabuuti adan shagad bay ku yihiin markaa dumarka waaweyn maartaejka
dumarka gaboobey baa markaa taa ciyaara fadhigay ku ciyaaraan mise waxay ku ciyaaraan markaa adare baa lagu ciyaaraa oo jabuutia lagu ciyaaraa laakiin madan kama hayeen laakiin waxaa la yidhaha caybtaa la yidhaha cayto ayaa la yidhaa ereyadeeda ma xasuusantahay haa waxbaa ka yargalanaya booqooy badhaadhaa booqooy badhaadhaa yimideeyaa reer bariis badane booqooy badhaadhaa yimideeyaa reer bariis badane shamaldaba shamaldaba shamaldaba shamaldaba shamaldaba shamaldaba shamaldaba shamaldaba shamal bay ku yaraan samataramusheekoy kutuboya idad waabiyo samataramusheekoy kutuboya idad waabiyo samataramusheekoy kutuboya idad waabiyo shamaldaba shamaldaba shamal shamaldaba shamaldaba shamal shamaldaba shamaldaba shamal waxaa weeye markaa samataramusheekoy waa qurada reer adari weeye harar bay ka ciyaarta iyo soomaaligiina booqooy badhaadhaa yimideeyaa reer bariis badane booqooy badhaadhaa yimideeyaa reer bariis badan booqooy badhaadhaa yimideeyaa reer bariis badan shamaldaba shamaldaba shamal shamaldaba shamaldaba shamal shamaldaba shamaldaba shamal way isdhaafaan saas isu dhaafaan nuugta markaa waa amaadari bay joogaan ama jabuuti ama sayla bay joogaan jiidkayo busaad noo gowolaya maramarinkeen maaha jiidkayo busaad noo gowolaya maramarinkeen ma shamal laba shamal laba shamal shamal laba shamal laba shamal shamal laba shamal laba shamal shamal marka waxa weeye sii inay badan tahay tii afraad baa hadhan marka ta afraad maxay tahay xasuuya laakiin waxaan ku leeyahay wax la koobi karaya maaha iminka haddii aan u ama baxno oon fadhiisanno oo aan si fiican u fadhiisanno waan turjumi lahaa sida bihiirada waxaa jirtoo kale zayra marka aroosyada la hoynayo horta aroosoo dhan somalilan stejinkaa laga hoyn jiray meel kale lagama hoyn jiray halkee lagu hoyn jiray stejinka iyo laga hoyn jiray halkaasma markaa siirac baab gurinahay waa lasii sheegi jiray caruus baa jira caruusaa waa heblaayo iyo heblaayo iyo hebel oo isguursaday maalintaa heblaayo iyaa muuse maxaa waa sheegi jiray markaa galabtaasaa la tiri jiray tal dumarku tal bay qaadan jirno dallabay qaadan jirno markaa ragguna cali cawiso iyo shaar koostiimo khamiis gooyaal cabaar cayncayn bay qaadan jireen xildhibaan haddaan su-aalku weydiiyo maadaama nin aqoon dheer u le aad tahay ee ciyaarta sayliciga aduu goormaad bilowda anu waxaan bilaabay afartan afartan baan bilaabay afartankaaniyaada cashuurninkii looran jiray iyaa sii laa tegnay markaas sida loo ciyaarayaan daawan jirna dagaalkii baa noogu dhacay dagaalkii labaad markaasaan soo baxnay annagoo caruura
Ee, waxaan kaloo ku weydiiyey wakhtiyada kun iyo sagaal boqol iyo afartankaa dagaalkii labaad bilaabmay waxaa iyadna la sheegaa inay ahayd wakhtigii ay balwadu bilaabantay bilowgaa balwada ma u joogtay waxaad sama nooga sheegi karta balowga balwada joog horta waa rag baad ka sheegtay imka laakiin balwada waxaa lahaa buuri baa lahayd cabdi jeeksi iyaa lahaa cabdi jeeksi baa soo saaray baawur dawal baa waxaa jiray baawur raacbin bikarka cabdilmay oo waxyaalaha ka xumaaday markaa wuxuu oran jiray balwooy balwooy waxaa i bareeye mooyaane sidii dhakhtarkii dhalaal badane dhowrey ma dhalowliyaa taayey wadaacale moodhar bayna dhahee miyaan daynanu isku kuu imanay cawanqasadin mutaagarinoo kasoo bixin markaa shan iyo afar iyo afartankii ilaa shan iyo afartankii markaa rag aan ku jiro oo lix ilaa lix ilaa shana ayaa bedelay waxaan gelinay kamankii iyo dirbuujadii iyo sacabkii baan gelinay kinka faysal bees waxay faynoos laga taagay beer fadanay burje iyo beer fadanay faynoos laga taagay beer fadanay balwooy balwooy waxaa i baleeyey mooyaanay markaas moodal maa ka dhignay markaa kamankii baa- ayaa galay dilwijadii baa gashay een, iyo sacabkii oo laba- laba saar ahaa waxaasoo dhammaansan jabuuti baan geynay ayaa afartankii jabuuti halgeysii sidii afartankii baan keennay waxaan iminka dad baa la wareegay laakiin abdilqarshalin kale ilaa marka markhaati ah oo yaqaanay markaas nimaadnaba hargeysa aan ciyaaraha nimaadno isagaa lama fadhiisan jirin kaasi waxa uu ahaa xildhibaan subeex madar xoosh oo ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida somalilan wariyaha v o a boorana haashim sheekh cumar good ayuuna kala sheekaysanayay ciyaarahaasi saylicida
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad nagala socotaan samiire maxamed xaashi waxay ka mid tahay hablaha da'da yar ee ganacsiyada kala duwan ka hirgeliyey magaalada laascaanood waxay ka sheekaynaysaa waaye aragnimadeeda ganacsi iyo sida ay u aragto ganacsiga ay waddo wariyaha v o a ee magaalada laascaanood cabdikariin olol ayaa waraysi la yeeshay Een, carwadan waxaa la dhahaa een, guryo samo anna waxaan ka ganacsanaa bilcinta guriga sida roogaga gogasha ubaxaanta fadhiyada dhammaan waxyaalaha lagu qurxiyo guryihii oo dhan baa gadnaa runtii ganacsiguna si fiican buu u socdaa magaalada laascaanood Een, bal ka waran maadaama aad tahay een, gabadh aada u daayar oo dhallinyaraha een, ganacsigana ku jirtaan ka warama runtii waa ganacsi aada u wanaagsan kusoo biirista aad kusoo biirtay inaad waxaan ka ganacsato bal ka waran walahi kale aad baan ugu faraxsanay inaan kusoo biiro Een, carwadan waa carwo cusub oo ku cusub magaalada laascaanood Een, carwooyinkii horena wax badan dhaanta marka runaantii dadku way danaynayeen danaynta dadkana farxad unbaa noogu jirtaa Een, sidee u arkayaan marka een, gabadh dhallinyaraha oo ganacsi noocan oo kalea oo guryaha iyo roogaga iyo ubaxyada iyo weelka iyo wax kastoo aada u qurux badan maxay ku dhiirigelinaysaa sidoo kale hablaha kale jaamacadaha dhameeyey ama guryaha iska joogaan shaqaysanin walahi waxay ku dhiirigelinaysaa inay ganacsi sameeyaan waayo ilaa saddex casho afar casho waa furnayn waxyaalaha dhallinyarada na weydiinaya waxay ahayd inay leeyihiin anna ganacsi baan sameynaya sidaan sameynaya runtii waxay tahay fursad fiican oo kudayasho mudan kaba soo qaad haddaad ii sharaxdo kuwan oo kale maxay yihiin waan arkaa waa fadhiyo si weyn u rusaysan midabkan casaanka oo kale iyo kaa kafeega ah maxay ku kala duwan yihiin bal ii sharax
waxay ku kala duwan horta waa dabaqyo dabaqayn bay ku kala duwan yihiin waa hal dabaq laba dabaq saddex dabaq afar dabaq baa ugu weyn waana kuwii buushka ahaa lacagtu way ku kala duwan yihiin waxayna kale ku kala duwan yihiin midna dee hurdadii baa la dhigayaa waa hal fadhi waa laba dabaq midna waa afar iyo saddexoo waxaa la dhiganayaa fadhiga caadiga haween waa gartay markaa kuwan oo kale qolalkaa lagu qurxiya haa kaladhada hadeer la xiiseeyana waxaa ka mid a fiyoolayga oo kale cadaan iyo madow buniga kaladhada aad baa loo daneeyaa magaalada hadeer aad bay xiisanaysaa waxaa kaloo idagana ii muuqdaa ubaxyo isugu jira cadaan hadda kanoo kale iyo maxay raacayaan marka laydinka iibsanayo
walahi ubaxyadu kale nashqad walba way leeyihiin laakiin waxaa moodaa hadeer magaaladeena in cadaan iyo madow ay dadku xiiseynayaan halka ubaxuu cadyahay fadhigu cadyahay gogushu caddahay roogii isagoo cadaan iyo madow leeyihiin mar walba cabdikariina waxaa socda nashqad ay dadku siicina ama kaladh ay warshada soo saartaa xaysiinayso markaa badanku ubaxyada arkaysid cadaan iyo casaan bay u badan yihiin waxaan raacinaana fadhiyada iyo hurdooyinka labadaba waan raacinaa
tusaale ahaan hadda markaad meesha joogtoo kale dadka idin yimaada ma dadka is aroosanayaa ma dadka isjecel inay mustaqbalka wax samaystaanba maxay yihiin walahi way isku jiraan badanka horta waxaa u badan dadka is aroosanaya dadka isjecelay doonaya inay guri abuuraan ama yegleelaan waxaa kaloo noo yimaadaa dee dadka ninka doonaya inuu guursado naga kale gabadha kale alaabtuu u dhigi lahaa ayadna sii qaadataa
ma idiin yimaadaan iyagoo wada socdo roogga dooranayo daaha dooranayo ubaxyada iyo saacadaha iyo waxyaabaha quruxda badan haa waxaa jirta cabdikariinoo in labo isla socda ay noo yimaadaan labadaba midna waxay gabadh nuyuuya oo hadeer uu guursanayay midna waxay tii hore alaabtoodu sayn bay ahayd ubaxaas haday qaadanaysa ta kalena way qaadanaysay halka uu hadhow markuu guriga kale u imaanayo saym saym saym ay sam yihiin haa aad buu u mahadsan yahay wariyaha v o a cabdikariin olol oo waraysanayey samiire maxamed xaashi oo ka mid a hablaha da'da yar ee ganacsiyada kala duwan ka hirgeliyey magaalada laascaanood dhinacii sugaanta ayaynu soo gaarnay jamaal bal aynu ka nasanno ee ismaaciil oo dhinaca iyo waraysiyada waxaan soo qabanayaa hees aan filayo in dhegeystayaasha ay ka wada heli doonaan nasteexo indhow waxay leedahay haddaadan tumaynin ama aadan tegaynin matiirkii magaaladaad
Bye. khayri waxaan ku waday kashigu kaligiixa saxmeen ubax oo kala haalay jacaylkan jirin jiray jismiya khayri waxaan ku waday kashigu kaligiixa tarmeen ubax oo kala haalay Yeah.
waa tahay heesaasi nasteexa indho ayaa ku luuqaynaysay idaacadda duhurnimo ayaadna ka dhegaysanaysaan oo v o a si toos idinkaga imaanaysa washington haatanna haddaynu u tagno barnaamijkii ila tali waxaa inoo soo diyaariya cumar xasan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal xubinta ila tali ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee toddobaadkani waa qayb ka mid ah qaybtii aad dhegaysateen isniintii lasoo dhaafay haddaba aan idiin kala baxo iyada oo uu maxamed saalax oo tala raadis ah uu su'aalihiisa sii wato islamarkaana uu khabiirkii la telinayey uga jawaabayo aad baa umahadsan tahay waxaan jeclahay tusaale ahaan ardada badanaa reer xingalol oo kale hore ayaan combyuterka mar usoo dhigay waxaa jirta markaad u bilowdo oo meeshii bisha ugu horeysa ay suukaa duba dhacdo waxaa dhacaysa in bisha ugu horeysa marka la dhigto tusaale ahaan ay dadka noqdaan dad meesha xiiso oo kale ah oo aad weydid bilaha kale ay isa kaa bixin weydo taas oo kale maxaa lagu kaadi karaa ama sidee ay u suurta geli kartaa inay dadku noqdaan kuwo joogtaa maxaa iga saacidi kara waxaa kaga saacidi kara dhowr wado ayaa kaga saacidi karta sida caadiga soomaalida inteeda badan waxaa la yidhahdaa waa waxyaalaha wax markii la bilaabayana aadaa loo xiisageliyaa markay socdaanna dabcan waxaa muuqata in sidii hore noqonayn laakiin ayada laftirkeeda waxaa loogu siraad kori karaa ama lagu guuleysan karaa in dadka markay iskuolkiisa soo qorayaan yacni marka hore loo sharaxo oo sharaxaad badan iyo seminaries iyo wacyigelin xooga la siiyo waxa ay baranayaan inaysan ka noqonin wax wakti koobana ama bil ama laba bila ay sida meesha ku qoran oo maadooyinka iyo waktiga ay ku ay ku gabagabayn karaan ku qoran lagu wacyigeliyo inay xooga saaraan inay ay iskuolkaas yimaadaan lana dhamaystaan loona muujiyo faa'iidada ay ka helayaan hadday taas sameeyaan hadday ka tagaanna waxa ay ay faa'iido darada u leedahay qofka inuu qarash soo bixiyo meeshii ma isdiiwaan geliya asoo haddana aan ujeedadii meesha in aan gaarin uu ka baxana dabcan waa dhibaato taasina u sharaxday laftirkeeda tan labaad waxaa waa inaa marka hore waxaa laga yaaba dadka waxaa imaan karta in qofka fahamkiisa uu ku adkaado in xisada uu sii wadan waayo inaad laftirkeeda baxsi ku samayso ama cilmi baaris hoose ku samayso ogaato qofka ay ku adag tahay si hoose ula hadasho kadibna aada qofka ay ay dhibayso maadadaas la socodkeeda ama inuu ka simin ahaado culeyska ku ah inaad aad system suuro gelinayo inuu asaga kula sii joogo aada samayso sida inaad ufududeyso maadooyinka aada bixinayso kale wixii ku adkaada dib refretion loogu sameeyo ama loo sameeyo waxaa ku-celin oo qofkii uu noqdo qof yani isxiiso geliya inuu sii wato tan saddexaad waxay noqonaya in guru adiga ku diyaarsan oo ma garanaysaa yani maadadana xoogaa fahamsan oo qeyb weyna kaala qeyb qaata yani dhinaca wacyigelinta in dadku iskuolka yimaadaan kan yimaadana uusan ka tegin ilaa uu dhamaysto marka taasaan rajeynaya insha allah in ayadana xalkeeda noqon doonto waa tahay aad baa umahadsan tahay mar kale aniga waxaan rabaa inaan shaqadeeda noqdo qof sii wata oo sii joogteeya maxamed saale ahaan shaqadeeda cilmiga combyuterka ama barista dadka cilmiga combyuterka sidee baan ku noqon karaa marka qof shaqadiisa jecel muddo dheerna sii wata horta qofka markuu ko maadada kasoo baxaayo dabcan kuliyadaha markay wax la baranayo qofka xiiso soo danaynayo ayuu marka hore kuliyadda bartaa kana qalan geliya waa sax sometimes waxaa dhacday in qofkii asagoo maadadii soo bartay waktii qaras geliyay inuu haddana ayadii uu haddana xiisihii uu u qabay lunto sida in fursado badan u baahnaa iyo waxyaalo badan ku riixi lahaa inuu himiladiisa kamida uu waayo dabcan waa macquul oo dhici kartaa marka adiga waxay ku leedahay faa'iidooyin badan in maadada aad dhigayso si sii joogtayso jacayl kugu qabato in aad marka hore maadada combyuterka waxa la yidhahda waxyaalaha gacan gacan kuhaynta u baahan oo sometimes haddii ay suuragal noqon haddii ay gacanta ka baxdaan dabcan ay ay wax badan lumayaan marka inaad adiga laftirkaaga fikir badan samayso oo aad mar walbeeto ee, aaladahan caalamiga hadda internetyada iyo ku dhex jirto oo aad raadiso waxa ee, kusoo kordha maadadaas ee, iyo wixii aad soo baratay dabcan si adiga aad u hormarin lahayd oo aad yani aada u noqon lahayd qof ma- ee, meeshaan ee, wax- wax- wixii lagu soo baray yani u gaarsiin lahaa ee, heer macquula oo ee, sidoo kale inaad isku daydo inaad qorto buwaag bulshada ka faa'iidaysto oo ku saabsan maadada combyuterka iyo faa'iidada ay u leedahay iyo sida loo baahan yahay dadku inay bartaan iyo sida adduunyada maanta ay ugu gudubtay hanaankan teknolojiyada ee, casriga oo maanta ummaduhu ay ku kala hormareen inaad bulshada buwaag noocaas oo baraarujina u qorto inaad mar walba adag ka daalin ee, ee, raadinta inaad wax cusub kusoo kordhiso ee, ee, maadadan adduunyadan waxbaa la bilaabay tacliinta waxaa la yihahdaa waa w- qofkuna wax la qoru raaca qofna wax wixii buu alifaa u qoraa qofna wixii la qoray buu intuu akriyo dib haddana wax kale ugu soo baraa intaana waxaa ku dhan xubinta ila tali ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee toddobaadkan barnaamijkii la tali ayaad dhegaysanayseen ee cumar xasan uu halkan idinkala socodsiinayey
jamaalow xubintii ciyaaraha ayaa cabaar hadanba aad loo sugayey oo weliba xiliyadan oo kale ay dad badani sugaan marka jamaal axmed cismaan oo barbarkayga midig fadhiya ayaa inoo soo diyaariyay xubintaas
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku horeyne magaalada london shalay waxaa ka dhacay kulan xiiso badan oo kooxaha arsenal iyo chelsea isaga hor yimaadeen horyaalka dalka ingiriiska kana mid ahaa kulamadii ugu xiisaha badna ee toddobaadkan horyaalada qaaradda yurub qaarkood laga ciyaaro iyadoo kulankaasi ay u soo daawasho tageen dad gaaraya lixdan kun iyo toddobaatan iyo labo qofood oo kooxaha chelsea arsenal kala taageeraya waxaana kulankaas uu ka dhacay emirates stadium gooli waxba ku adkaaday kooxda chelsea inkastoo daqiiqadii sideed iyo tobanaad bermat sakar oo ka mid ah ciyaartooyda naadiga kubadda cagta arsenal calaamada rosaha laga siiyey haddaba waxyaabihii kulankaasi laga filanayey sida ay ciyaartu ku dhammaatay ayaan kala sheekaystay ibraahim geedo cawaale oo weriye ka faallooda arrimaha ciyaaraha kuna sugan magaalada nairobi khadka telefoonka ayaan kula xiriiray bal inuu sharaxad inaga siiyo oo kulankaasi arsenal iyo chelsea waxaana uu ku warceliyey marka hore kulankan si guud dabcan kulan aada u adag ayuu ahaa marka la fiiriyo labada kooxood heerkooda ciyaareed iyo xifaalsanka ka dhexeeya magaalada london ah oo dabcan london derby ah waana markasta kulamada ugu adag ee magaalada london laakiin si kale markii loo fiiriyo ma lahayn xamaasadii hore ee sanadihii ugu dambeeyey marka la fiiriyo kooxda chelsea hadda booska kaga jirto horyaalka oo aanay ahayn sanadkan in horyaalka u tartamayso arsenalna ay ahayd horyaalka kooxda hogaaminaysa marka dhinacaas laga eego dabcan dhi- dhibcaha waxaad moodaa inaysan labada kooxood u sineen laakiin een, si guud waa laba kooxood aada u xifaaltama een, ciyaartooda markastay adkeed een, kulankan wuxuu kusoo beegmay xilli arsenal ay u aqaltaagaysa in hogaanka horyaalka ay la wareegto chelsea waxay bilaabaysaa inay dib ugu soo laabato een, dhinaca guulaha si ay afafka hore ee horyaalka ay u timaado marka chelsea si haddii loo fiiriyo waa ay u qalantay Eh, marka een, dhinaca arsenal guuldaradan soo gaartay oo hadda horyaalka eh, saddex dhibcood leicester city ay kaga hogaaminayso maxay eh, saameyn ku yeelan karaysaa een, hamiga ay ka qabtay inay horyaalka oo ay ku guulaysato sanadkan Een, saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa dabcan waa dib u dhac weyn oo ku imaanaya arsenal iyadoo hadda doonaysa in leicester city oo sibtidii badisay inay ka daba tagto oo hadda saddex dhibic ay u jirto weliba hadda saddexaad ay u dhaadhacaysa manchester city ay isku dhibcayiin oo dhinaca golasha aada looga wanaagsan yahay laakiin een, waa guuldaradii labaad oo emirates kusoo gaaraysa xiliyaareedkan oo tan iyo bilowgii kulankii ugu horreeyay horyaalka west ham ka badisay kadib aan looga adkaan een, guuldarana sanadkan cusub laba kun lix iyo tobanka ay u noqonaysaa inta hadda in lagu bilaabay marka arsenal waxay u noqonaysaa een, dabcan dib u dhac weyn uu ku yimid ayay noqonaysaa marka la firiyo hamiga kooxda oo sanadkan loo arkin taa sanadkii ugu fursada fiicneed oy horyaalka ku guuleysan karto manchester city ay kula tartamaysa inkastoo een, leicester city aanay dab yarshideen laakiin een, waxay u ahayd natiijo laga filayo dabcan inay mastiwen u ahayd ama in ay badiyaan ay ku ahayd kulankan oo aanay ka faaidaysan mar kale arsenal oo waata.
dabcan looga bartayba kulamada muhimkaa in ay ay- ay seexato laakiin ibrahim markaa fiiriso kulankan taageeryaal badan oo arsenal eh, waxay filanayeen inuu markaad eegto chelsea oo xaaladooda ay ku xun tahay sanadkan hadda waxaa lahaa arsenal eh, fursad bay haysata oo ay kaga arsan karayso maxaa khaldamay Een, laba fursadood oo muhiim ah ay iska lumiyeen arsenal dabcan taageerayaashoodana ay ku fikirayeen Een, sanadihii ugu dambeeyay jelsi ayaa awood badneed Een, kulankan waxaa noqonaya kii sideedaad oo isku xiga oo horyaalka ah oo labada koox dhex mara oo aanay arsenal guuleysan Een, labada kun iyo kow iyo tobankii ugu dambeysay oo stanford bridge ciyaar shan iyo saddex ay ku badiyeen arsenal ay guushii ugu dambeysay horyaal ay ka gaarto chelsea kulankan waa kii lixaad oo isku xiga oo arsenal aanay gool ka dhalin kooxda chelsea oo lixda kulanba jelse ay ku dhamaysanaysa iyadoo aan gool laga dhalin sanadkan waxay ahayd sanadkii ugu fiicnaa ay fursad u haysatay arsenal labada dhinac bay badisay laakiin labada jarab waa laga badiyey in haddii loo fiiriyo nasiib xumo waa qabsatay labada kulanba oo bilowga ciyaarta ay labada kulanba roosooyin qaateen kulankii stamford bridge oo gabriel caalamada asaanka loo taagay labiya bar looga badiyey haddana mertesaaka garoonka laga saaray daqiiqadii sideed iyo tobanaad oo marka nasiib xumo u noqotay laakiin taageerayaasha arsenal waxay dareemayaan in fursad muhiima ay lumiyeen oo chelsea kaalin saddex iyo tobnaad ay hadda ku jirtaa kadib guusha kadib aad iyo aad buu umahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa ibraahim gado cawaale wariye sports oo magaalada nairobi ku sugan dhegaystayaal xubintii cayaarahana waa naga intaa
aad buu umahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo barnaamijka ciyaaraha inala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a gabagabadii idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaan joognahay jamaal waxaan ku soo xiraynaa hees aan filayo sidoo kale dhegaystayaashu inay ka wada heli doonaan fanaanada deeqa bilan ayaa ku luuqaysa heestaasna waxaa la yidhaahdaa xiriir ku soo dhawaada dhegaystayaal
codkaas deeqa bilan wuxuu gebagaba u yahay idaacaddayadii duhurnimo oo idinla socodsiinayeen jamaal axmed cismaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar tan iyo intaynu idaacadda xigta ka kulmayno waxaan ka tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh